بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه، شيخ الحلي رحمه الله تعالى calaamaat اlbuluuqi halaatun calaamadaha qaangaadhku waa saddex tamaamu khamsa casharata sana shan iyo toban sannadood dhammaystirankood oo fi dakari wal-untha lab iyo dhadigii ahaaday shan iyo toban jir oo ay gaadhaan lab iyo dhadigu labaduba way ku qaangaadhaan walixtilaamu ixtilaamkii ama dhadhabkii ama manida oo timaada ixtilaamku waa inzaalu lmaniy manida oo timaada ayaa la yidhahdaa ixtilaam walixtilaamu ixtilaam oo fi dakari walunthaa kii lab iyo kii dhadig ahaaday oo litisci siniina sagaal sannadoodna markaasi ku imanaya oo ku ahaaday sagaal sagaal jir buu ixtiraamkuna ku imanayaa wey oo da-da ixtiraamku ku yimaada waa sagaal jir lab iyo dhidga labadaba walxaydu iyo xaydka oo fil unthaa tii dhadig ahaaday litisci siniina sagaal sannadoodna markaasi ku imanaya saddexdaa calaamadood labada horna la wadaago ka kalena dumarka gaar u yahay ayaa uu calaamaadkii buluuqa ka mid a calaamado kalena waa jiraan laakiin intaas ayaa kitaabkeena inoo sheegay shuruud listijmaar istijmaar waa marka dhagaxa lagu istinjoonayo istinjaa iyo istijmaar iyo istitaab intaba waa la yidhaahdaa isti istinjadii marka marka istinjaa la yidhaahdo waa biyaho lagu istinjoodo marka istijmaar la yidhaahdana waa dhagaxoo lagu istinjoodo marka dhagaxa marka lagu istinjoonayo shuruudaha uu leeyahay ayuu halkan ka tilmaamaya waxa bannaan qofku markuu istinjoonayo inuu biyo ku istinjoodo iyo inuu dhagax ku istinjoodo labaduba way u bannaan yihin dhagaxu ma imanayo marka biyaha la waayo un biyihii oo qofku uu heli karayo ayaa uu dhagaxii ku istinjoonaya way u bannaan yihiin biyihii oo haysto ayaa haddana dhagaxii uu isticmaali karaa dhagaxa iyo biyaha iyoma wanaagsan waxaa fiican in biyaha lagu istinjoodo li-anna dhagaxu dhammaan shaygii meesha kama wada saaray waxbuu kaga tegayaa haba yaraatabee laakiin biyuhu waa zuulinayaan way ka saarayaan ahlu cilmiga qaar ka mid waxay yidhaahdeen dhagaxa iyo biyaha in la israaciyo ayaa wanaagsan marka haddii la kala saaro oo gaar loo kala qaado oo ay noqoto midkood in lagu kaaftoomo dhagaxa waxa ka wanaagsan biyaha ayaa ka fiican hadda marka dhagaxa lagu isinjoonayo shuruudihiisi buu inoo tilmaamaya istinjaduna xukunkeedu waa waajib waxaana laga istinjoonayaa wixii ka soo baxaa alqubul waddubur xubinta taranka iyo maaragtay dabada wixii ka soo baxaa nijaasa ayaa la iska hagaajinayaa oo laga nadiifinayaa si ay markaasi salaaddii u hagaagto shuruudu ijzaai alxajari dhagaxa guditaankiisa shuruuddiisu hamaaniyatun sideed weeyaan sideed shardi ayaa marka dhagaxa lagu isinjoonaya ee loo dhigaya an yakuuna inuu ahaado bihalaathati axjaarin saddex dhagax waa inuu ahaado wa an yunqiya almaxalla meesha nijaastu ay ka soo baxdayna waa inuu nadiifinayo wa an laa yajifa annajasu nijaastuna waa inayna engegin nijaasta la zuulinayaana waa inayna engegin walaa yantaqil wa an laa yantaqil nijaastuna waa inayna guurin oo meesheedaasi ayna ka tegin oo meel kale ayna gaadhin walaa yaطraca calayhi aakharu nijaas kalena waa inaynay kusoo darreeyin walaa yujaawisa safxatahu wa xashafatahu walaa yujaawisa wa an laa yujaawisa waa in una dhaafin safxatahu dabada labadeeda dhinac waa inuuna weydaaranin halkii yani ka soo baxday saxaradu waa hareeraha markaa dabada waa inna gaadhin wa xashafatahu xashafadana waa inta hore xubinta taranka ee madaxa horena waa inuuna weydaaranin walaa yusiibahu maa-un biyana waa inuunay asiibin oo aynay ku dhicin wa an takuuna alaxjaaru dhagxaantu waa inay ahaadaan daahiratan qaar nadiifa oo daahira waa inay ahaadaan sideeddaas ayaa loo dhigay haddaa qaarkood la waayo biyihii ayaa imanaya in lagu isinjoodo dhagaxii lagu isinjoon maayo shardiga kood waxa weeye an yakuuna bihalaathati axjaarin saddex dhagax waa inuu ahaado saddex dhagax inuu ka yaraado lama ogola lanna rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidu salmaan radia allahu canhu waxa uu yihi laqad nahaanaa an nastaqbila alqiblata liqaa'itin rasuulku waa noo diiday inaanu qiblada la qaabilno liqaa'itin aw bowlin kaadiyo saxara inaan la qaabilno rasuulku waa noo diiday aw an nastanjiya bilyamiin gacanta midigta inaan ku istinjoonona waa noo diiday rasuulku calayhi salaatu wasalaam aw an nastanjiya biaqal min halaathati axjaar saddex dhagax wax ka yarna inaanu ku istinjoonno waa diiday aw an nastanjiya birajiicin aw cadmin waxaa kale uu diiday inaanu ku isinjoonno saalada xoolaha welibana saalada nijaasta ah saatii dameeraha oo kale iyo kuwa la midka aw bicadmin ama laf inaanu ku isinjoonnona waa noo diiday markaa saddex dhagax wax ka yar inaan lagu isinjoonaynin buu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam aw an nastanjiya biaqal min halaathati xajaar saddex dhagax wax ka yar inaanaan ku isinjoonin markaa dhagaxaanti lagu isinjoonayay waa ina saddex ka yaraan haddii loo baahdo in la kordhiyo oo qofku u arko inay weli u baahan yahay dhagaxaantii inuu ziyaadiyo saddex u ka badiyo waa ka badinaya oo afar iyo shan iyo lix iyo toddoba ka dhigay waxaana wanaagsan inuu witri ka dhigo halka imika saddexaynu nidhi waynagu yaraa saddex waayna ka yaraanin hadday noqoto inuu kordhiyo inuu tiro kala dhiban ka dhigo oo shan uu ka dhigo hadday noqoto inuu sii kordhiyo inuu kala iyadana saasoo kale tiro kala dhiban ka dhigo oo ay noqoto toddoba marka waa kordhin karaa laakiin saddex kama yaraan karo saddex kama yaraan shardiga kale ku-xiga waxa weeye labaad wa an yunqiya almaxalla maxalka waa halkii uu ka soo baxay nijaastu ay ka soo baxday kaadidii iyo saxaradii oo kale waa in uu nadiifiyo oo uu daahiriyo lanna maqsuudka iyo ujeedada lagula jeeda istinjada ayaa waxa ay tahay in meesha waxa weeyaan la nadiifiyo ujeedada meesha loogala jeeda ujeedada loogala jeeda istinjada ayaa waxay tahayba in waxa weeyaan la nadiifiyo nijaastii laiska nadiifiyo xadiidka haddeertaan akhriyanay ee rasuulku diiday calayhi salaatu wasalaam saddex dhagaha wax ka yar lagu isinjoodo ayaa ku tusinaya in meesha laga dhammaystirayo wixii ka soo baxay oo laga nadiifinayo oo ilaa saddex dhagax iyo wax ka fara badan looma baahdeen haddii markaasi ayna shardi ahayn in meeshii la nadiifiyo shardiga saddexaad waa an laa yajifa najas nijaasta way inayna engegin kaadidii iyo saxaradii meesha ka soo baxay waa inayna engegin haddii engegaan dhagaxii waxba tari maayo oo dhagaxii ma jarayo marka waxaa loo baahanaya biyo biyuunbaa zuulinaya ee wax kale zuulin maayaan shardiga afraad waa an laa walaa yantaqila nijaastii halkay ka soo baxday waa inaanay ka guurin oo aanay meel kale oo jidhka ka mida waa inayna gaadhin halkay ka soo baxday hadday weydaarato oo meelo ku dhow iyo meelo ka shisheeyaba ay gaadho dhagaxu waxba ka tari maayo waxaa loo baahanayaa markaa biyihii baa loo baahanaya halkaa waxaynu ka fahmaynaa marka nijaasta la yska hagaajinayo ee la yska nadiifinayo jidhka haddii ay gaadho nijaasi inaan dhagax lagu nadiifinaynin dhagaxu wuxuu gaar ku yahay keliya uun istinjada kaadida iyo saxaradu halay ka soo baxayaanu keliya uun buu gaar ku yahay jidhka intiisa kale haddii gaadho nijaastu biyaa loo baahnay ee dhagaxii waxba ka tari maayo waay marka walaa yantaqila waa inuuna guurin wixii meesha ka soo baxay meeshii ka soo baxay waa inuuna ka guurin oo meel kale uuna gaadhin walaa yaطlac calayhi aakharu nijaas kalena waa inuuna kusoo darriyin oo nijaasaad kale hadday kusoo darriyaan iyadana de meeshii way maaragtay way silsi nijaasaynaysa marka nijaastii hore kasoo baxday nijaas kale waa inuuna ugu soo kordhin waxay culimmadu u deliishadeen xadiidi cabdillaahi bni mascuud radia allahu canh nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yimid meeshii xaajada lagu gudanayay markaasu wuxu uhi cabdillaah fa amaranii an aatiyahu bialaaati axjaar waxa uu faray rasuulku saddex dhagax inaan u keeno fa wajadtu xajarayni waltamastu ahaalisa falam ajidhu laba dhagax baan helay kii saddexaad waan raadiyey waan waayey fa akhadtu rawhatan waxaan soo qaaday saalo fa ataytuhu biha markaa saaladaas riwaadka qaar baa ku yimid inay tahay rawhatu ximaar fa akhada fa ataytuhu biha waanu keenay buu yidhi fa akhada alxajarayn labadii dhagax buu qaatay wa alqa arawha saaladiina waa iska tuuray wa qaala hada rigsun ay hada najas saaladaanad ii keentay waa nijaas rawahu lbukhaari marka waxay ka deliishanayaan iminka nijaas baa loo keenay hadduu markaa nijaastii uu mariyo waxa weeyaan halkii kaadadii ka soo baxday iyo saxaaradii nijaas kaluu ku kusoo darisiiyey oo kusoo kordhiyey weeyaan marka nijaas kaloo kusoo kor korodhaa waxay keensanaysaa marka in biyo la isticmaalo oo biyihii lagu zuuliya istima ayay keensanaysaa wa anla walaa yujaawiza waa inuuna weydaaranin safxatahu waxashafatahu waa inuuna weydaaran safxada waxaa dhahdaa maa yandamu min alaalyayn labada baryood intaas kusoo laamaysa baa waxaa dhahdaa safxad qofku markuu istaago labada baryood saa iskusoo laamo ayaa waxaa la dhahdaa intaas kusoo laamaysa ayaa waxaa la odhanaya safxad la odhanaya xashafaduna hiya maa fowqa alkhitaan waa halkan la gooyo madaxa xubinta taarka madaxa hore weeyaan marka halkaana waa inuuna dhaafin halku ka soo baxay hadduu weydaarto ama dabadiiba uu gaadho saxaradii dhagaxii waxa weeyaan iyadana ku filnaan maayo biyo ayaa loo baahanaya marka waa inuuna meesha waxa ka soo baxayaan waa inuuna dhaafin mid waliba halku kasoo baxay una dhaafin kaaduna halka kasoo baxaysa waa inayna weydaaranin saxaraduna halka kasoo baxaysa waa inayna weydaaranin hadday weydaarato oo ay dhaafto oo saxaradii maalan ay gaadho barhidii o dhan ay wada gaadho amaba kaadidii halkii kasoo baxaysa intay dhaafto xashafadii madaxii hosaro dhan wada gaadho waxa weeyaan dhagaxii waxba kama tarayo waxaa loo baahanaya marka xilligaa biyaa loo baahanaya biyihiinbaa nadiifinaya ee dhagaxii ma nadiifinayo weeyaan marka halku ka soo baxayo waa inuuna weydaaran wey walaa yusiibahu maaun biyana waynana asiibin oo biyuhuda way sii durkinayaan nijaastibay sii durkinayaan haddii biyo ku dhacaan nijaastiba durkasoo badanaysa wa an takuuna alaxjaaru dhagaxaantuna waa inay ahaadaan daahiratan dhagaxina uu noqdo daahir hadduu dhagaxu nijaas noqdo dee nijaas kaleu buu kugu soo darrisiinaya oo kugu soo daraya faraa'id alwudu intaas wuxuu sheekhu inoogu sheegay istijmaalki kitaabku waa mukhtasar aada buu kooban yahay sidaa awgeed buuna istinjadii ayadoona uu sheegay iyo aadaabta ay lahayd insha allahu tacala kutubta soo socota baynu ku arki doona faraaid lwudu weysada waajibaadkeeda iyo faraaid ay leedahay furuud lwuduui sittatun weysada waajibaadkeedu waa lix weeyaan alwalu anniyatu waxaa uga horeeya niyada niyadana gaar buu naga warrami doona oo inoo sheegi doona athaani ka labaad gaslu lwajhi wejiga meedhitaankiisa weey athaaliu ka saddexaadna gaslu lyadayni waa labada gacmood meedhitaankooda maca lmirfaqayn iyadoo lala qabo xuslada xusladiina la meedhayo alraabicu ka afraadna masxu shayin waa shay masixitaankii oo min alra'si madaxa ka ahaaday yan timaha wax ka midoo la masexo alkhaamisu ka shanaad qaslu rijlayni waa labada lugood oo la meedho macaalkacbeyni kuraamuhu ay la jiraan assaadisu ka lixaadna adtartiibu tartiibta weeyaanoo saa loo loo kala horreysiiyey loo kala horreysiiyey marka halkan sheekh wuxuu nooga sheegay imika weysadii weysadu waxay leedahay a- waajibaad iyo sunnayaal bay leedahay marka halkan wuxuu noogu sheegayaa iminka waajibaadkii buu inoo sheegay inta ay tahay inaan laga tegin waxaa ugu horreeya niyada inama alacmaalu binniyaat acmaashu waxay ahaadeen uun niyada buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam camal kasta oo cibaado ah oo la qabanayo kama maarmayo niyada kama maarmayo lanna niyadu waa tamyiizu alcibaadaati can alcaadaat niyadu waxay kala saartaa cibaadada iyo caadada wixii caado ah iyo wixii cibaado ah bay kala soocaysaa niyadii oo iminka maalan meedhashada caadigan meedhano maanta waa jimce jimcaha waa la meedha in la meedhana waayna la faray waxayna faran rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalinta jimcaha in la meedho meedhashada maalinta jimcaha la meedhaa waa cibaado iyadoo amarka rasuulka loo hogaansamay oo la qaadanayo meedhashada caadiga la iska meedhaana waa meedhasho caadiya wey oo dadku caadi ahaanba way iska meedhaan oo ama markuu qofku kululaado ama markuu meedhasho u baahdo iska meedha meedhashadaas waxaa jirta meedhasho kale cibaado oo taa jimcaha la meedhanaya iyo jinaabadoo laga meedha iyo kuwaasina waa cibaado wey labadii meedhashana waa isku mid wax farqi uma dhexeeyo waa isku mid weeyaan maxaa loo kala saaraya waxaa loo kala saaraya niyadii waa inaad niyootaa marka inaad meedhashadii jimcaha niyo aad meedhanaysid waa laga abaal marinaya marka inaad jinaabo ka meedhanaysid waa inaad niyoota gabadhii xayd inaad ka meedhanaysid waa inaad niyoota wahaalu majar marka cibaadadii iyo caadadii bay kala soocaysaa niyadu tamyiizu alcibaadaati can alcaadaat waxaa kale loo kala soocaa niyada kala socdaa tamyiizu alcibaadaati bacdiha can bacdi waxay kala soocaysaa cibaadooyinkeed cibaadooyinkii ayay barhkoodba barhka kale ka soocaysaa yani cibaadooyinka qaar baa isku mid noqonaya iminka maalan soonka oo kale soon waajiba iyo soon sunna ah baa jira maxaa loo kala soocaya waxaa loo kala soocaya niyadii salaad waajiba iyo salaad sunaa waxaa luu kala soocaya waxaa luu kala soocayaa niyadii soonkii waajibkaa laftiisii ayaa wuxuu kala baxayaa haddana soon faralahoo bishii rabadaana iyo soon nadarahoo qofka nadar intuu ku nadaray waxa weeyaan nadar awgii ugu waajibay kaa laftiisa waxaa luu kala soocaya maxay niyadii baa luu kala soocaya marka niyadii cibaado kastoo lala imanayo way u baahan tahay kamana maarmayso qofku markuu la yimaadana waa lagaga abaalmarinay waxyaabaha waajibaadka salaadihii faralka ahaa iyo soonkii faralka ahaa iyo xajkii iyo weysada iminka aynu marana iyo dhammaan niyadu waa waajib laga tegi maayo haddaa laga tago ma asaxayso laakiin niyada la imaanshaheedu horta niyadu maxalkeedu waa qalbiga sin arki doona insha allahu tacaala ma maxalkeedu waa qalbiga wey qofku inuu niyadii uu isku adkeeyo oo ay noqoto waxa weeyaan shay marka dambe xataa laga yaab dadka qaar kama se ku dhacdaba ku cuslaata maaha niyadii keliya waxaa kaga filan inaad qalbiga gelisid un inaad weysiisanaysid ama aad tukanaysid salaad farala oo duhura ama casara san arki doona insha allahu tacaala ama inaad soomaysid bishii ramadaan in qofku niyaddu ku qabto culimada qaar kamid waxay yidhaahdeen waxaaba ku filanba qofkii markuu weysiisanayo oo kale weysadan uu soo qaatay ee biyaha uu kusoo shubtay ee uu ugu talagalay in uu weysaysto baaba ku filanba intaasa niyadiiba ah waayo qofku caado ahaan haddiina caado ahaan una qof dee maaragtay xilligaa uu weysaysanay kalbiyaheyntu soo qaato ku meedha hadduuna ahayn weysadan uu soo qaatay ugu talagalay inuu tukado ee uu soo dhaansada weysadii baa ku filan niyadiisi soonkii oo kale suxuurta markuu usoo tooso suxuurta uu soo qaato ee uu soo dhigto baa niyaddii kaga filan waayo xilligaasi inta badan dadku waxba ma cunaan qof caado ula xilligaa inu wax cuno mooyaane qofka kalahaya had iyo jeer salaada aroori ka hor wax sii cuna kaasi wuxuu baahanaya inuu niyoodo suu kala sooco cuntadii marka hore uu cuni jiray usoo toosi jiray iyo iyo iyo marka soonkan cuntan suxuurta suu kala sooco laakiin hadduu markuu soomayo uu soo tooso oo deetana suxuurta usoo qaato wuxuu usoo qaadanaya suxuurtan inuu soomo marka way kaga filnaanaysaa bay yidhahdeen waxaana kamid a culamada halkaasi tidhi sheekh cala sadiiq xasan khan kitaabkiisa alrawdat nadiya ayuu ku sheegay marka niyadii waa waa mid athaani gaslu lwajhi wejigoo la mero wuxuu ilaahay faqsiluu wujuuhakum wejiga waa la meedhaya marka wejiga waxa uu noqdaa xodkiisu halkaa fooda ee timaha fooda ay ka soo baxaan ilaa laftaa garhka dhararka balarhkana dhegta carjawdeeda ilaa dhegta kale carjawdeeda intaa ka dhaxaysa ayaa waxaa dhaa weji intaasay tahy waajib in la meedho athaaliu ka saddexaad qasrulyadeyni waa labada gacmood oo la meedho macal mirfaqayn labada gacmood baa la meedhi doona ilaa xusulada la gaadhsiinaya oo xusuladana way la socdaanoo iyagana waa la meedhaya alraabicu ka afraad masxu shay-in waa shay masixitaankii oo min alras madaxa markaasi ka mid a shay madaxa ka mid a oo la masaxo marka la masaxayo marka shaygaasi waloo haba yaraado wey marka madhabku isag waxa uu inoo sheegayaa inta madaxa laga masaxayaa qadar ma le qadar ma laha waloo haba yaraato wax yarba ha noqoto oo timaha fooda oo kale ama timaha wax yaro ka mid biyo haddaa la mariyo waa ku filnaanaysa inta uu ku asaxayo masixitaanka waa intee in leg waa isku khilaafeen lakin waxay isku waafaqsan yihiin madaxa wax ka mid a haddaa la masaxo bacd bacd shacr timaha bar ka mid a haddaa la masaxo masixitaanka waa soo xasilaya wamsaxuu biru'uusikum waa soo xasilaysa laakiin qadarkuu ku gudayo bay isku khilaafeen laakiin saa saxiix waxa weeye waxaa madaxa waa la wada masaxaya rasuulkana sala allahu calayhi waali wasalam waxaa ka sugnaaday inuu madaxa wada masaxay saddex qaabna uga masaxay yani wax ka mida kumuu kaaftoomi keliya ee waa wada masaxay laakiin saddex qaaboo kala duwan buu masaxay waxaa ka sugnaatay inuu halkaa madaxa fooda ka bilaabay labadiisii gacmood dabeetana uu kaxeeyey qadaadku geeyey dabeetna qadaadku kasoo celiyey halku ka bilaabay dib ugu soo celiyo oo foodiya taasi waa kayfiyad waxaana kusoo arooray xadiida cabdillahi bni zayd radia allahu canhu ee bukhaari keyrkii soo saareen talabaad masaxa cala alcimaamati faqad cumaamadii oo keliyu masaxay timihii mama musixin cumaamad buu xidhnaa deetana markii ay gaadhay inuu madaxii masaxo cumaamadunbu dusha sare uu ka masaxay timaba mu masixinba kaana waxayna tusinaya xadiidu lmugiira bni shucba radia allahu canhu qaala tawada'a annabiyu sala allahu caleyh wasalam wamasaxa cala alkhufayni waalcimaamati khufkii iyo cumaamadda ayuu masaxay marka cumaamadii uu masaxay timihii muu masixin taasna waa kayfiyad labaad kayfiyadda saddexaad masaxa annaasiyata wa kamala bihi cala alcimaamati fooda ayuu masaxay oo biyihii halkaa fooda ayuu saa u mariyey deetana wuxuu ku dhamaystiray dusha saaray cimaamadii ka masaxay marka intuu foodii masaxay ayuu dabeetana dusha sare haddana ka masaxay cimaamadii uu xidhnaa ayuu dusha sare u ka masaxay waxaanaynu tusanaya xadiidka mugiira radia allahu canhu wamasaxa binaasiyatihi wa cala alcimaamati waxa uu masaxay foodiisii iyo cumaamadiisi ayaa uu masaxay wa calaa khufayhi marka saddexdaa qaab baa rasuul ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam foodii intuu masaxay oo keliya kumuu kaaftoomin ee waxa uu ku dhammaystiray cumaamadii marka halka waxa ka soo baxaya in madaxa dhammaantii la wada masaxayo oo aanay sugnaanin in waxa weeye madaxa qayb kamida la masaxo rasuulkuna calayhi salatu wasalaam ayadda qur-aankaa isaga ayaa tafsiirinaya ka shanaad waxa weeye qaslu rijlayni labada lugood oo la meedho maca alkacbayn koraamuhuna waa la jiraan maca koraamaha waa la meedhaya assaadisu ka lixaad altartiibu waa tartiib in la kala horreysiiyo wejigii la meedho gacmihii lagu xijisiiyo madaxii lagu xijisiiyo lugihii lagu xijisiiyo marka madaxa la masaxo dhagaha waa la masaxayaa dhagaha xukunkooda bay ahlucilmigu markaas ku khilaafeen qolna waxay waa waajib qolna waxay dhahdeen waa sunni weyn tartiibtana waxaa laga qaata aayadda qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala waxa waa kala horreysiyey faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum wa arjulakum ila alkacbayn rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam muu weyseysanin ilaa weysadiisa oo tartiibsan mooyaane isagoo weysooyinkiis khilaafsiiyey lama hayo marka xagga tartiibta afarta shay ee qur-aanku aayadda qur-anka inoo sheegtay waa wejiga iyo gacmaha iyo madaxa iyo lugaha waxaynoo raacay un iminka niyaddii iyaga waa la kala horreysiinaya in la kala horreysiyana waa waajib lanna rasuulka kamay sugnaanin isaga oo kala horrey wejigii iyo gacmii kala horreysiiyeyoo gacmii intuu meedhay wejigii dambeysiiyey ama lagihii horreysiiyey oo wejigii dambeysiiyey lama hayo dhammaan iyada oo riwaayaad kusoo arooray ay wada kala duwan yihiin meelayo kala wada duwan ay kusoo aroortay ayaa haddana dhammaan asxaabtii ka wareysay weysada waxay isku waafaqeen qadarka ah inuu tartiibiye rasuulku caleyhi isalaatu wasalaam marka tartiibtaas iyadu waa waajib waxaa jira tartiib sunnaa tartiibta sunni waxaa weeye xubnaha la meydhaya ee labalabada ee midig iyo bidixa waxaa in la tartiibiya waa sunni weeyaan wejigu waa xubin keliya gacmuhuna waa laba marka wejigii la meedho maxaa ku xiga gacmihii gacmaha marka la meedhayo waa laba midig iyo bidixi weeye midigta in la horreysiiyo bidixda lagu xijisiya waa sunni weeye hadduu markuu wejigii meedho labadii gacmood hal markuu meedhayo bidixda horreysiiyo midigta uu dambeysiiya dhib male dabeetna markuu gacmihii meedhay waxaa ku xiga maxaa ku xiga madaxii madaxii buu masaxay iyo dhegihii maxaa kusii xiga lugihii lugihii waa laba iyaguna labadan lugood in midigta la horreysiiyo oo bidixii la dambeysiya waa sunna wey haddaa la isweydaariyo oo qofkii halkuu midigta ka bilaabi lahaa bidixda uu horreysiiyo oo bidixdii u hormeedho midigta inuu dambeysay dhib mala iyaduna marka xubnaha labalabada gacmihii iyo lugaha in mid walba midigta la horreysiiyo waa sunne haddaa la isweydaariyo bidix la horreysiiyo dhibaato malaha anniyatu wa maxaluha niyada iyo maxalkeeda niyada iyo halkii degto anniyatu niyadu qastu shay waa shayga oo loo qastiyo muqtarinan xaalow yahay mid la xidhiidha bificlihi ficilkiisa la xidhiidha isagoo ah wa maxaluhaa maxalkeedu alqalbu waa qalbiga waaltalafudu bihaa in lagu dhawaaqaana sunnatun sunno weey wa waqtuhaa waqtiga la niyoonayaana cinda qasli awali juz-in min alwejhi juska ugu horeeya wejiga ka mid a marka la meedhayo baa la niyoon doonaa waatartiibu tartiibtuna an laa yuqadama cudwun xubin aan inaan laga horreysiin weeye calaa cudwin xubin kale inaan laga horreysiinin halkan wuxuu inooga sheegaya sheekhu haddaba niyadii niyadii hadeerta aynu soo maraynay ayuu ka horrey horta niye maxaa la idhahdaa niye waxaa idhahdaa qastu shay shayga oo loo qastiyo luqatanna waa alqasd qasdu shay shayga oo loo qastiyo weeye muqtarinan bificli xaalo uu yahay mid ficilkiisa la xidhiira ficilka samayntiisa iyo markaa niyadii way wada soconayaan weeyaan marka markuu imika noo sheegay waqtigiis waxa weyaan buu yihi marka wejiga la meh marka weysada la joogo marka weysada la joogo waa xilliga wejiga la meedhayo ilaan wejigu waa waajibka ugu horeeya in gacmahan la meedho oo la farxashaa waa sunne in la sandaarsado oo la luqluqdaa waa sunne waajibka ugu horeeya waa wejigii wey marka waajibka ugu horey marka ugu horeysa biyaha soo qaadide juuska ugu horrey aad meedhaysa baad niyoonaysaa haddii wejiga qayb ka mida aada meedhid adigii oo aan niyoonin oo dabeetana adoo qayb meedhay niyooda ma asaxayso marka ugu horeysa wejiga aad biyaha usoo qaadid ee aada mee bilaabaysid ficilkaas la xidhiidhaa niyadii markaasaad niyoonaysa ka horma la niyoon karaa haa markaad farxalanaysid baad niyoon karta ood niyadii aada ka bilaabaysa marka aada sandaarsanaysid saasoo kale marka ugu horeysa soo dhigta waad niyoon karta laakiin markaad waajibka ugu horeeyo wejigaa la meedhayo wixii ka dambeeya niyada ma asaxayso leanna waxaad meedhay wejigii ama wejigii qeyb ka mid a ayaad meedhay adigoo aan niyoonin wejiga in la meedhana waajib bahat marka taasan ku asaxay marka marka wejiga la meedhayo oo waajibkii ugu horreeyey ah baa markaa waxa weya la niyoonaya ka horna waa la niyoon kara muqtarinan bificli xagga salaadana wayn arki doonaa insha allahu iyadana marka la niyoonayo takbiirtu ixraamka la soconaysa muqtarinan bificli ficilkii la socota allahu akbarta iyo niyadaas raacay qofku waa inuu niyooda marka muqtarinan bificli waa caynkaas wey shayga la niyoonaya ama shay waajib ha noqdo ama shay sunna ha noqdo waa isku mid weeyaan wa maxaluhaa meesha degeysa inooga warram wuxuu yihi alqalbu qalbiga wey meesha laga niyooda waa qalbiga asalku waa caynkaas wa maxaluhaa alqalb wاtalafudu bihaa in lagu dhawaaqo niyadiina sunatun sunno weeye marka carabkiibuu saacidayaa bay leeyihin iyagu carab carabku wuxuu saacidaya qalbiga cafan qalbigiibuu carabku saacidayaayo uu u kaalmeynaya in niyada lagu dhawaaqo ama weysada ha noqoto ama salaada ha noqoto ama ha noqoto soonka ama waajib ha noqoto ama sunno ha noqoto in niyada lagu dhawaaqaa sunno maha bal waxay noqonaysaa bidcay noqonaysaa waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagama soo warin lam yunqal can اnabiyi sala allahu calay wasalam walaa can الصaxaaba rasuulku dadka isaga weysada baray sida loo weysaysto dadka isagaa u sheegay isaguna waa weysaystay salaad dadka waa baray isaguna waa tukaday dadka markuu berayay weysadii iyo salaadii midna muu odhanin niyada ku dhawaaqa oo marka niyoonaysa waxay tirahdeen naweytu farda alwuduu'i dhaha marka salaad tukanaysa naweytu farda aduhri arbaca ragcaatin aadaan lilahi tacala allahu akbar dhaha muu odhan isaguna muu odhanin wax laga soo wariyey keliya un inuu markuu salaada tukanay allahu akbar u odhanayay bal waxaa la soo wariyey ninkii salaadiisa xumeeyey ee culimmadu yaqa ninka salaadiisa xumeeyey u yaqaanaan markii uu salaada berayay ninkaas masaajidku soo galay rasuulkuna waa fadhiyey salaad buu tukaday salaadda markuu ka baxay u dhamaystay rasuulku u yimid calayhi salaatu wasalaam dabeetana waxa weeyaan rasuulku waa salaamay salaantii waa ka celiyey rasuulku dabeetana wuxu uhi irjic fasalli fa innaka lam tusalli noqo oroo tuko maad soo tukanin maa tukanin oroo tuko saddex jeer buu ninkaasi caynkaa sameeyey waa noqday waa soo tukaday waa kusoo noqday haddana wuxuu ku uhi orada noqo markii dambe wuxu uhi bar sidaa ka hagaajid maaye rasuulka ilaahay oo bar rasuulku waa baray calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi markaad salaadda usoo kacdid gablada qaabashid allaahu akbar dheh haddii markaa ay sunno tahay waa fari lah waxay odhan lahaa waxaad samaysaa markaad salaada gelaysid waxaad niyootaa fard aلظuhri arbaca ragcaad ama fard alcasri arbac ragcaad saasuu odhan laha ma odhan takbiirtu ka bilaabay marka waxaa laisku waafaqsan yahi inaan rasuulkeena ka sugna waa la isku waafaqsan yahi daliilba looma hayaba waxaa la isku waafaqsan yahi saxabada inuna ka sugnaan waxaa la isku waafaqsan yahay inaana taabiciinta inuna ka sugnaan xataa aimada afarta ee madaahibta xataa imaam shaafici raximah allah in kitaabkiisi madhabkiisii kitaabka ku socdo lagama hayo in uu yidhi waa sunna wey hadal culimmada qaar ka mid ihi ay ka fahmeen oo ay ku qaldameen baa jira in imaam shaafici raximah llah laga soo wariyey in uu yidhi in la niyoodaa waxa weeyaan waa waajib in niyada lagu dhawaaqa waa xajka welibana waqtiga xajka oo kale iyo maarata iyo tilmaamo laakiin culimmada muxaqiqiinta ah ee madhabku inuu hadalkaasi qalad yahay ayaay sheegeen waxaa odhanayaa imaam اxarameyn famaxalu الniyati alqalb walaa ahara lidikri اlisaani fiih wax raadaba kuma laha niyada maxalkeedu waa qalbiga niyada maxalkeedu halke waa qalbiga carabka sheegitaankiisu wax raada kuma leh mar hadda qalbigii qof kalimada khalaas wey marka culummadood baa laga soo wariyey oo halkan ku qoran sharaxa waxaa ka mid a markaasi adruci oo kale wuxuu odhanaya isagu walaa daliila linnadbi walaa daliila linnadbi in la yidhahdo waa sunne daliilba maba lahaba adrucina wuxuu ka mid aha culimmada waaweyn ee shaaficiyada ayaa ka mid ah kitaab waxaa jira sharxa minhaajka waxaa la dhahdaa annajm alwahaaj sheekha qore waxaa la dhahdaa damiiri isagu wuxuu odhanayaa wataqadama ana الzubayriy awjaba الtalafuda binniyati fi kuli cibaadati wahuwa baciidu bal lam yaqum daliilu cala الnadbiyati wax daliilahoo ku yimid inuu sunno yahay maba jiraba iska dhaaf ina waajib la ydhaaho inuu sunno yahay wax daliilo kuba yimid maba jiraba buohanay sheekha suyuudi la yidhahdo isna culimmada shaaficiyada ka mid a oo muxadis ahaa isaguna bidacu ku daray bidcada ayaa ku daray marka in lagu dhawaaqa sunno maha bidca wey waayo shayga haddaa la yidhaahdo haddaa lagu dhahdo shaygu waa waajib wuxuu u baahan yaha daliil haddaa shayga lagu dhahdo waa sunne wuxuu u baahan yaha daliil haddaa lagu dhahdo shaygu waa xaaraan wuxuu u baahan yaha daliil haddaa lagu dhahdo shaygu waa karaahiyo wuxuu u baahanaya daliil haddaa daliil la keeni waayo waxba kama jiraan markaas wey markaa daliil daliil lama hayo marka waa talafud biha sunna waxaynu ku bedelna waa talafud biha ya bidca leanna bidcadu waxa wixii rasuulka aan ka sugnaa wey calayhi salaatu wasalaam kaa laguma dhawaaqi iska ilaali ha ku dhawaaqi wwaqtuhaa waqtigeeduna cinda gasli wali juzin min alwajhi wejiga qeybta juska ugu horeeya marka la meedhayo waqtigeedu waa kaa weyn waa in waa laga horreysin karaa sooma wtartiibu tartiibtuna anlaa yuqadama cudwan xubin waa inaan laga horreysin calaa cudwan xubinta kale waa in laga horreysin xad lmaa alqaliil wاlkaiir wamaa yatanajasu bihi halkan wuxuu ka warramayaa biyaha intee yar intee badan badni iyo yari maxaa waa xad ah biyuhu maxay ku nijaasoobaan almaau biyuhu qaliilu waa yaryihiin qaliilu iyo wa kaiirun wey biyuhu qaliil iyo kaiir bay leeyihiin biyo yar iyo biyo badan bay leeyihiin alqaliilu biyaha yari maa duuna alqolatayn qolatayn wixii ka yar weeyaan waalkaiiru biyaha kuwa badanina qolataani waa laba qoladood iyo faaksar waxay ka far badan alqaliilu biyaha yari yatanajasu biwuquucihi najaasatu fiihi nijaas inay ku dhacdo ayaa ay ku nijaasoobaysaa yatanajasu waa nijaasoobaya biwuquuci najaasati fiihi nijaas dhexdiisa ku dhacday ayaa uu ku nijaasoobaya wain lam yatagayar yuuna isbedelin be walmaa-u lkaiiru biyaha faraha badanna laa yatanajasu nijaasoobi maayo ilaa idaa tagayara markuu isbedelo mooyaane طacmuhu dhadhankiisu aw lownuhu ama midabkiisu aw riixuhu ama urtiisu in isbedesho mooyaane horta biyaha yari iyo badni maxaa lagu kala garanaya maxaa xad u ah oo biyahaas way badan yihiin biyahaas waa yari horta marka hore waxaynu ogaanaynaa yari iyo badni daliil kuma iman biyahaasi way yaryihiin biyahaasi way badan yihiin daliil kuma iman sidaa awgeed ayay culimadu isu khilaafeen qoloba waxuu yidhaahdeen imika halka waxa inagu yaala alqaliilu maa duuna alqolatayn waalkaiiru qolataan biyaha badani waa qolataan iyo wixii ka badan biyaha yarina waa qolatayn wixii ka yar taqdiirkaas uu sameeyey qolo kale iyagu waxay yidhaahdeen biyaha badnid iyo yari waxaa lagu garanaya biyaha marka xaggan laga dhaqaajiyo gacanta sidaa loogu dhaqaajiyo koonaha kale ka dhaqaaqa biyahaasi way yaryihiin marka saa tiraahdeedba biyo xagga kale kasoo wareegaan biyahaasi way yaryihiin lakiin marka aggan ka dhaqaajid xagga ay ka dhaqaaqi waayaan biyahaasi way badan yihiin marka yacni taxdiidki baa lasu khilaafo sababtuna waxa wey wax daliil kuma soo aroorin biyaha badnidoodii iyo yaradoodii daliil baan ku imanin marka marka halkan sheekh wuxuu inoogu sheegay biyaha horta in biyo yar iyo biyo badan dee ay jiraan oo yari iyo badni inay jirto waa sax laakiin maxaa xad u ah alqaliilu maa duuna alqolatayn almaa-u qaliilun iyo wakaiiru badni iyo yari bay leeyihin biyihii alqaliilu maa duuna alqolatayn biyaha yari waa wixii qolatayn ka yar qaliilku biyihii qolatayn wixii ka yar ayaa la ydhahaa waay walkaiiru biyaha badanna qolataani waa laba qoladood iyo fa akar waxay ka fara badan haddaba qolataankaas iyada lafteedii baa waxay qiyaasteedii lasu khilaafay intay tahay bay isu khilaafeen iyaga laftoodii ya markaa afar kun lix boqol iyo shan iyo labaatan gram buu dhigmayaa baa la yidhi ilaa laba ilaa laba boqoloo litir laba boqoloo litir waa foosta marka qolataynkiiba marka caynkaa noqonay laba boqoloo litir foostado laba boqol litir sooma meelahaas weeyaan laba boqol litir iyo lagu sheegay marka adu calaa xaal waa foosto wax ku dhodhow wey ama foosto gobol wax ku dhow bay noqonaysa haddii xataa foosto laga yaray haafkii ku dhawaanay qaarkood waxay dhahdeen qolataynka xadiis daciifa kusoo aroora qilaalu hajar qilaalku waxay dhahdaa jilxad weyn weeyaan oo jilxad laba qof isla qaadayaan oo weyn yaa qolladii noqonaysa marka laba qoladood waaweyn oo laba qof isla qaadayaan oo dee waaweyn way ku dhawaanaysaa markaa foostadii way ku dhawaanayaan waay haddaba faa'iida ku jirta waa maxay waxaan isweydiinana biyaha badnidooda iyo yarooda maxaa faa'ida ku jira faa'idada ku jirta waxa weye nijaasta ku dhacday bay ku kala duwanaanayaan haddii aad tidhaahda biyuhu way yar yihiin oo nijaasi ay ku dhacdo biyahaasi waa nijaas ama ha isbedelaan ama in isbedelin haddii aynu idhaahno biyuhu way badan yihiin oo biyaha nijaasta ku dhacdo waa biyo badan la yidhaahdo waxaa la eegi doonaa nijaastaasi miyey bedeshay biyihii mise may bedelin haddii ay bedesho midabkoodii ama urtoodii ama dhadhankoodii mid ka mid a saddexdaa mid ka mid a hadday bedesho biyihii nijaas bay noqonayaan haddii aynay bedelinna nijaas noqon maayaan marka horta badnida yar faa'ida ku jirta waa taas biyihii yara haddii nijaasiba ay ku dhacdaba la eegi maayo biyahaasi miyay isbedeleen mise ismay bedelin la eegi maayo ee biyahaasi waa nijaas biyihii hadday badan yihiinna oo nijaasi ku dhacdo waxaynu u eegi doonnaa biyahaasi nijaasi miyay bedeshay oo urti miyay ka bedeshay waa maya dhadhankii miyay ka bedeshay waa maya urtii miyay ka bedeshay waa maya dhadhankii miyay ka bedeshay waa maya maxaa dhay midabkii miyay ka bedeshay waa maya biyahaas waa daahir marka biyahaas waa daahir maya mi saddexdii mid ka mid ay bedeshay oo urti baa isbedeshay oo biyi way urayaan oo nijaasi baa bedeshay iyadana waxay noqonayaan biyahaasi nijaas bay noqonayaan marka markay badan yihiinna waxaa la eegi doona nijaasi ku dhacdo miyihiis bedelen misiis may bedelin markay yar yihiinna la eegiba maayaba mar haddii nijaasi ku dhacdo la iska daadinaya lagu lagu intifaaci maayo yani lagu weysaysan ma lagu daharo qaadan maayo faa'ida ku jirta waa taas wey alqaliilu biyaha yar yatanajasu biwuquuci yatanajas waa nijaasoobayaa biwuquuci najaasati fiihi nijaasta ku dhacday awgeed buu nijaasoobaya wain lam yatahayar un isbedelinbe un isbedelinba nijaastaa ku dhacday haddii markaas waxa weeyaan ay ku dhacdoba biyuhuna ay yar yihiin biyahaas way nijaasoobayaan waay marka xadiidka kole culimada ay deliishanayso waxa weeyaan maa duuna alqolatayn xadiidka tilmaamaya idaa kaana almaa-u qolatayna lam yaxmil khabath markii biyuhu ay gaadhaan qolatayn nijaas ma qaadaan waxaa laga fahmayaa haddii qolatayn ay ka yar yihiin nijaas way qaadaan lakiin xadiis kala soo arooray oo rasuulku yihi calayhi الsalaatu wasalaam almaa-u طahuuru laa yunajisuhu shay waxba nijaaseeyaan marka mafhuumkaasi mantuuqa laga horreysiinayaa baa layidhi walmaa-u lkaiiru biyaha faraha badana laa yatanajasu nijaasoobi maayo ilaa idaa tagayara markuu isbedelo mooyaane طacmuhu dhadhankiisu aw lownuhu ama midabkiisu aw riixuhu ama urtiisu markaas isbedesho culimmadu waa ku ijmaaceen arrintaasi way isku raaceen haddaba badida iyo yarida biyaha hadday nijaasi ay ku dhacdo biyaha hadday nijaasi ku dhacdo ama ha badnaadaan ama ha yaraadaan waxaynu u eegi doonnaa nijaasaasi miyay bedeshay saddexdaa wasfi oo ah urtii iyo dhadhankii iyo midabkii wax ka mid saddexdiina saraaca shardi maaha mid ka mida uun miyay bedesho mise may bedelin haddii bedesho biyahaas waa nijaas hadday bedeli weydo biyahaas waa daahir ama ha badnaadaan ama ha yaraadaan sida raajixi waa caynkaas ee sawaabkii طacmiga iyo loonkii iyo riixuna inay israacaan shardi maaha mid keliya ku filan muujibaat اlqusl meydhiga maxaa waajibsan muujibaat اlqusli sita qusli sitatun meydhiga waxyaabaha waajibsada waa lix wey ilaaju اlxashafati fi اlfarj xashafada oo gasha xubinta taranka markaasi dumarka farjiga xashafa waa madaxa hore ee qofka marka la xalaaleeyo qufulka laga laga qaado madaxaa hore ayaa la dhahaa madaxaa yara hore axkaam badan ma ku tacalamo culamada qaar baa kutub qaar ka alifay suyuud oo kale kitaabku ka alifay ibn abi jamra kitaabka ibn abi jamra sama taqaaniin sheekha qoray ibn abi jamra la yidhaahdo kitaabkiisaasi ibn abi jamraha ee xadiidka uu qoray u sharxay wuxuu ku sharxay kitaab bahjat nufuus baa la dhahdaa xashafadaasi wuxuu yidhi axkaam ku tacalluqda ilaa kun mas'alo ayaa markaasi aan gaadhsiiyey hadal noocaasoo kale aan u malaynaya inuu odhan jiray kitaabkiisaasi masaa-il fara badan ba kuyaa ku tacallo maha ciyaar ciyaar maha ya marka tana waa mid ka mid a masaa-isha xashafadaasi oo gasha farjigii meedhashadu way waajib bay noqonaysaa in xubintu taranka wada maqnaata shardi maaha intaa yaro hore kale keliya oo gashaa waxay waajibsataa maxay meedhigii waajibsataa kii intaa laga gooyina intaa in leeg haddii marka meesha ay gasho isna way waajibsanaysaa hadduuna lahayn qofkiiba inta madaxaas hadaa la jaro madaxaas maqan yahay hadduu maqan yahay khuruujulmaniy manida soo bixitaankeediina waa waajibsada ixtilaamka marka khuruujulmaniy marka kaa hore ilaajulxashafati fi lfarj waa jimaaci waa galmadii weeyaan khuruujulmaniy manida imaanshaheedii iyaduna waxa weeye ixtilaamkii oo kale u noqonaya qofka haddii manida ay ka timaado ragga dumarkuudana waa ha ahaaday hadduu soo jeedo iyo haddii hurdaba waa isku mid weeyaan lanna rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii gabadhu musalim u timid waxay tii ya rasul allah in allaha laa yastaxi min alxaq fahal cala almar'ati min qusni ida ixtalamat gabadha hadday ixtilaamto meedhasho miyaa lagu leeyay oo manidii ay timaado markaasu wuxu uhi nacam ida ra'at ilma haddii biyo aragtahaayo waa waa lagu leeyahay wey marka culimmaduna waa ku ijmaaceen qofka menidu ay ka timaado in uu maaragtay muxuu ahaay meerashadii ay waajib ku noqonayso soo jeedkii iyo hurdadii waa isku mid laakiin marka hurdo waxaynuu qaybin doonaa dhowr qaybood ixtilaamku had iyo jeer warrigu ku yimaada qofka horriyoonay marka hurdo marka hurdo weeyaan marka haddii uu ixtilaamo yacni waa riyooday dabeetana qoyaan buu arkay maradiisii oo qoyan ixtilaamna waa xusuusan yahay maradiina waa qoyan tahay meedhashadii waajib bay ku noqonaysa ixtilaam buu xusuusta waa riyooda maradii ma qoyaana wax qoyaana mabuu arkinba wax meedhasho lagu leeyay ma jirto ixtilaam ma xusuusna oo muu riyoonin laakiin maradiisiiyo qoyan buu arkay markaana waa meedhanaya marka waxa ka soo baxay laba jeer uu meedhanaya iyo marwuna meedhanaya maradii qoyanu keliyan buu soo toosay waa meedhanaya meedhag waa ku waajib waxaa kale iyadana waa waa xusuusan yahay inuu ixtiraamay oo waa la socdaa qoyaankiina wuu arkay iyadana waa meedhanaya ixtilaam waa xusuusan yahay yani waa riyooda laakiin maradiisu waa sideedii meeshuu hurdaana waa sideedii wax qoyaana male meedhashadii waajibku maha intaas waa xusuusan walxaydu iyo wanifaasuna walxaydu xaydkiina waa waajibsadaa markuu go-o weeyaan dhiiggii xaydku wanifaasu dhiiggii dhalmaduna uu go-o iyadana markaasi gabadhi way ka meedhanaysaa walwilaadatu dhalmadii walmowtiga geeridii wilaadada gabadhu waxaa dhici karta inay umusho horta nifaasku waa dhiigga dhalmada wey way umulaysaa markaa dhiigga dhalmada markuu istaago nifaas baa la dhahdaa markuu istaago waa ka meedhanaysaa wilaadada laakiin waxaa dhici karta gabadho inuu musho walam tara daman dhiig bayna arkinba ilmihii baa soo baxaya dhiigba mabale wax dhiiga lama socdo hadduu markuu ilmuhu yimaado dhiig yara soo baxo walow haba yaraad wax yarba ha noqdee nifaas baa la dhaha kaas xukunkii nifaasku qaadanaya laakiin gabadhani waxaa dhahaa daat uljafaaf baa dhahaa ilmihii unbaa soo baxay wax qoyaanna xataa ma lama socdo wax dhigna lama socdo meedhasho miyaa lagu leey mise laguma laha laba qol bay ahlucilmi ku leeyahy mid waka halkan nagu yaallo oo meedhasho waa lagu leeyahay xukunkeeduna waa xukmu ljanaaba qofka jinaabeysan oo kale buu la xukuntay oo qofku markuu jinaaboodo da waa meedha iyaduna ilmahan ka soo baxay markaa dhashay xukunkii jinaabadunbuu qaaday mar haddin waxba inay la soconin ay meedhan doonta wax qoyaanna xataa inay la soconin waxayna ku cileeyeen liana alwalada min maniyihima wa khuruuju lmaniyi yuujibu lgusl waladkan soo baxay waxa uu iskaga yimid manidii labada waalid aabbaha iyo hooyada ayuu iskaga yimid manidu markay soo baxdana waxa weeyaan de waa laga meedhan jiray de kana waa kana waa maniyu muncaqid waa mani guntantay weeyaan si awgeed waa meedhanaysa waa meedhanaysaa midha hataa ilmahaas xatm qoyaan iyo waxbayna la socon qolo kale waxa mayaane meedhig waajibku maaha soo bixitaanka ilmahan soo baxayna laguma ilaaqo lama yidhaahdo waa meni lama yidhaahdo oo imika odhan maysid meni marka ilmugu dhashay dee meni guntantay baa dhala yaa soo baxay lama yidhaahdo magaca magacu leey waa maxay ilmaa dhashay baa la yidhahdo meni laguma ilaaqo lama yidhahdo sidaa awgeed meerashadu waajib maaha waana sidaa waana sidaa sawaabkaa wey wa bihi qaala ibna abi hurayrata ibna abi hureyra wuxuu ka mid ahaa abu hureyre maaha ibnu abi hureyra waa culimmadii waaweyneyd ee hore ee shaaficiyada weeyaan wax daliilo kuso arma markaa culimada qaar kamid sidaa yar rajaxday waana sidaa sawaabkaa wey marka gabadha hadday umusho oo ilmahaasi wax qoyaani una la soconin dhigni una la soconin ilma qalalan markaas uu dhasho un ya way meedhanaysaa wax dhigni una ka dambeynin way meedhanaysaa sun ahaan bay u meedhanaysaa way tukan doontaa haddii ay meerashadkadi weysaysatana dhib malaayada qofku markuu dhintona de iyadana waa qofku markuu dhinto iyadana waa la meedha dadka nool bay waajib ku tahay ina meedhaan waynoo iman doona insha allah arkaan lqusl meedhashada arkaanteeda furuud اlgusl inaani meedhashada waajibkeedu waa laba anniyatu niyada oo dee niyadii laga tegi maayo inama alcamal bالniyaat wa tacmiimu lbadani jidhkii oo lagu dhammaystiro bilmaai biyo lagu dhamaystiro biyo la wada gaadhsiiyo tacmiimu lbadan bilma jidhkii oo biyo la wada gaadhsiiyo laanna macnaha qusliga caynkaas baa haddaan laa wuu maydhay jidhkii o dhan buu maydhay way waxba kama tegin marka waa rukna iyaduna yani waa farad in jidhka o dhan biyaha la gaadhsiiyo haddii markaa uu barkad quuso ama badda uu quuso intuu niyoodo inuu rafca aljanaaba oo kale iska rafcinayo deetana uu biyihii uu dhex galo oo jidhkiisu dhan biyuhi wada gaadhaan waa ku filantay gacmaha inuu raaciyo iyo dee jidhkii inuu saa shardi maaha iyado inay biyuhu jidhka wada gaadhaan unba unba shardi ku dara ku yar dar ya saacad markii aa weysadan yar raacina yar intaa intaas raacina insha allah shuruud lwudu shuruud lwuduu'i casharatu shuruudda weysadee leeda waa tol alislaamu ka ugu horeeya waa islaam qofku weysaysanaya waa inuu muslim yahay liannahaa cibaadat badaniyat taxtaaju ila niyati waa cibaado badaniya jirka laga qabto niyay u baahantay waalkaafiru laysa ahlan liniyati ninka gaalkahina ehel niyada umaaha walaa tasixu minhu hadduu weysaystana ka asixi mayso hadduu weysaysta iyo hadduu tukado midna ka asixi mayso iyo hadduu eedaamo xataa ka asixi maayo aadaanku ma isku khilaafeen culimmadu horta hadduu aadaamo nin gaale aadaanka ma asaxayo laakiin aadaankaa waa aadaamo muslim ku noqonaya inuu wuxuu leey ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu ana moxameda rasul lah baa ku jira aadaanka gaalkuna wuxuu ku islaamay ashhadu an laa ilaha illa rasul allah laba qol bay culimadu ku leeyihin imaamu nawowi raximahullah kitaabkiisa adkaarka la yidhahdo wuxuu ku rajaxaya inuu islaamku noqonay wuxuu leey waa islaamku noqonay shuruud lwuduuci casharatan alislaamu wey kaga hore islaamnimada wtamyiizu tamyiiz tamyiizku waxa weeyaan inuu ilmuhu kala sooci wax kala sooci karayo ilma yar hadduu weysaysto ilmaha waxaan u qabanana inuu dee da-dii tamyiizka gaadhay qof wax kala soocaya inuu yahay oo hadalkii celinaya marka wax la weydiiyo ka jawaabi karaya oo khitaabkii iyo hadalkii fahmaya mumayiz maxaa la dhahda waynu sheegi doonaa insha allah kul xagga dambe malqeyb inooga yimaado had iyo jeer mumayizka culimada qaarkood waxay dhahdeen siniga tamyiizka lagu kala soocaa ilmuhu gaadha waa toddoba jir toddoba jir hadduu gaadho waxbuu kala soocaya laakiin waxaa jira toddoba jir qaar ka yar wax kala soocaa jira hadalku ugu fiican waxa weeye inuu hadalkana fahmayo su-aashana wuu celin karay waxa lagula hadlay waa inu fahmaya wixii la weydiiyana si fiican wuu nooga jawaabaya kaasaa mumayiz la yidhahdo marka waa tamyiiz ilmihii waxbaan kala soocaynin gujirka ahaa iyo laba jirkii dee waxba aan kala soocaynin kuwaasi iyo weysadooda iyadana ma ansaxayso shardiga saddexaad waxa weeye annaqaa-u cani alxayd waannifaas annaqaa-u cani alxaydi waannifaasi xaydkii iyo nifaaskii inay gabadhi ka daahir tahay oo aanay xaydna qabin nifaasna qabin iyadoo oo nufasaa ama xaayadaa weysadeedu ma ansaxayso waayo muxuu asix waaye iyadoo weyse qabta haddii uu kusoo dariyo xaydku weysada way jabaysaaba iyadoo weyse qabta hadday umushana weysadii way jabaysaa kana waa wixii weysada jebinayeyba marka hadduu wixii weysadii jebinayay markaas meesha uu joogo weysadii baan asaxaynin oo aan imanaynin wanaqaaw can alxayd wanifaasi xaydkii nifaaskii markaas waa in daahir gabadheen ay ka tahay wa cama iyo shayna waa in nadiif laga yahay yamnacu diidaya wusuula almaai biyihii inay gaadhaan ila lbasharati jidhkii inay gaadhaan wax diidayana waa in nadiif laga yahay wax jidhka inay biyihii gaadhaan u diidaya wa cama yamnacu wusuula almaai iyo wixii diidayay biyuhu inay gaadhaan ila lbasharati jidhkii inay gaadhaan oo waxyaabaha jidhkii u diidaya waxa weyaan qofkii oo dee xaydhba soo marsaday oo kale ama saliid badan buu soo mariyey jirhkiisii gacmihii buu saliid badan mariyey markuu weysaysanayo biyuu iska dul yaacayaano jirhkii maba gaadhayaan markaa saliiddii faraha badnayd iyo xaydhii iyo wasakhdii faraha badnayd fuushay iyo jirhka wasak badan wa leh weysada kuma ansaxaysa iyadan waa in laga zuuliya aa rasuulku wuxu uhi weylun lilcaqaabi min annaar jirhka inay gaadhaanba biyaha la doonaya weylun lil qoladii marka weysaysanay si uu soo gaadhay ee cirhibtooda markaasi aan biyaha si fiican u marinin rasuulku calayh isalaatu wasalaam waa waciid buu dhigay wa an laa yakuuna waa inuu noqonin cala alcudwi xubinta dusheeda waa inuu saarnayn maa shay waa inuu saarnayn yugayiru lmaa biyaha bedelaya wax biyaha bedelayaana waa inuu xubinta dul saarnayn biyaha wax bedelaya sida zacfaraanki oo kaley khad oo kale qofku isku dhoobay oo kale a khadkii oo kaley waa inaanu saarnay marka yuayiru lmaa buu inagu yidhi haddii tagyiirka waxaynu uqaybinaynaa labo tagyiir fara badan iyo mid yar markuu fara badan yahay ma asaxayso oo qofkii gacantiisiiba de wax madooba ku yaalla oo markaa khadka madoobo kale ku yaalla ama zacfaraankaasa ka buuxa biyi markuu saa mariyo biyuhu is wada bedelayaanba taayur fara badan ba isbedelaya marna waa wax iska yar hadka qofka mara iyo waxyaabaha lamidka kaa yar waxba dhibaato yeeli maayo wax mushkilada malaha markuu yar yahay wax mushkilada malaha waalcilmu bifardiyatihi qofku waa inuu og yahay weysadan inay waajib tahay markuu weysaysanayo inay weysadu dahaaro qaadashada inay waajibtay wa an laa yactaqida inuuna ictiqaadin fardan farad min furuudihi furuudii weysada ka midana sunnatan sunna wa inuuna ictiqaadin wejiga markuu meedhayo waa waajib hadduu wejiga meedhitaankiisa u ictiqaadsay ina sunno tahay ma asaxay gacmaha in la meedho waa waajib markuu gacmaha meedhaya hadduu ictiqaado inay gacmaha meedhitaankooda uu sunno yahay weysadii ka asaxi mayso yacni waa inuu ictiqaadaa in wejiga iyo gacmaha iyo lugaha iyo madaxu inuu yahay waajib luqluqashada iyo sandaarsiga iyo faraxalkii iyo dhagaha masixitaankoodina uu yahay sunne saasoo kale lakiin halkaa waxa ka soo baxa dadka caamada ah markaa dadkii caamada ahaa maadaama oo ay ku adkaanayso kala soocitaankaas qaar badanoo caamada kamad tirahdid weysadu wuu saxaya si fiican buu weysaysanaya waxba kama tegay lakin hada tirahdid inteyba waajiba inteyba sunna ma kala saaray marka qoladaasoo kale hadda la yidhahda lagu socodsiya halkan dee weysadooda ma asaxaysa wey markaa sidaas saxda waxa weeyaan culamada qaarka way kala saareen waxay idhahdeen ka caamiga ah iyo ka caalimka ah waa la kala saaraya ninka caalimka garanaya waa inu isagu kala saara xubinta uu meedhayana ee waajibka ah waa inu waajib u ictiqaadaa ta kalena waa inu sunna u ictiqaadaa dadka caamada ayaga marka waxba lagu kalifi maayo qolna waxay idhahdeen maya mar haddaan caamadii lagu kalifaynin dee culimmada dadkii kale garanayna waa la mid marka shardi maaha oo la odhan maayo qofku waa inuu ictiqaadaa furuuda ka mida weysada ina faralta waa inu ictiqaada lagu kalifi maayo wa an laa yactiqida farda min furuudihi sunnatan farad furuuda ka mida weysada waa inu ictiqaadan sunno tahay waxaa kale ka mid a markaa shuruudii walmaau ahuuru biyaha daahirka oo biyaha hadday nijaas yihiin dee lagu dahaaro qaadan maayo biyo nijaasa laguma dahaaro qaato wa dukhuululwaqti waqtiga soo gelitaankiisa iyo walmuwaalaatu xidhiidhin oo lidaa'imi lxadai ninkii xadadkiisu daa'imka ahaa u sugnaaday labadaas labada dambe weyaan duuul waqt weysada marka la weysaysanayo lama shariyo salaada loo weysaysanayo waqtigeeduna soo galo salaada waqtigeeda una soo gelin baad sii weysaysan kartaa laakiin qofka xadadkiisu daa'imka yahay baa shardiga qofka daa'imxadadka waxa weeyaan waa ninkii kaadida ka socotay salasulbowlka waxaa la mid a ninkii naqaska qofka naqasku socdo una istaagayn gabadhii dhabar furanka ku dhacay ee dhiibku ka socdo kuwaasi wixii weysada jibinayabaa ka socda kan kaad kaadu way jebisaa marka kaadu way socotaa ma istaagayso markasta kaadu kuso dhacdo dhaafaysaa naqasku waa jebiya weysadii naqaskii wuu kusoo dhacay wuu dhaafaya gabadha dhabar furan bay qabtaayo dee dhiig ba ka socda waxaasna weysadii waa jebiyaan marka qofka naa socda daa'im alxada baa dhaa xadadkiisi waa daa'im marka isagu cudurdaar buu leeyay markuu weysaysanayo waxaa laga rabaa inuu soo istinjoodo oo wixii nijaasa iskala soo nadiifiyo xilligaa uu doonaya inuu weysaystana waa inay salaada waqtigeeda uu joogaa salaada waqtigeeda waa inuu joogaa markaa wuu iska soo nadiifini jidhkiisa wixii gaadhibu ka nadiifin waa isinjoon doonaa wuxuu isku dayayaa intaasi uu tukanayo in uu joojiyo waxa weeyaan kaadidii iyo dhiiggii inuu iska joojiyo oo wax ku xidho waa weysaysan doonaa salaaddiiba hore ka gelaya marka salaada waqtigeeda aan soo gelin hadduu weysaysto kaadidii baa ka socota ama dhiiggii baa socda oo weysadii baa jabaysa marka isaga waxa u shardiya salaada u weysaysanaya inuu soo gasho waa isaga weeyaan muwaalaadkuna xidhiidhintiyo in marka xubnahan af xubnahan la meedhayo weysada in la xidhiidhiyaa waa sunne laakiin isaga waajib ba u tahay wejiga inaad meedhid aada gacmaha meedhid oo madaxa masaxdid oo lugaha meedhid oo saa iskugu xijisiisid waa sunne wey haddaad laakiin kala gogoysid oo wejigii baad meedho gacmihii baad meedho madaxii baad dhagihii baad masaxdo qof kula joogo deetna yar sheekaysay adoo lugihiba aan meedhinba mar dambaa dabeetana lugihi meedho weysadu waa sax laakiin isaga uma asaxayso isagu ayaa daa'im alxadadka isaga kuma asaxo isaga waxaa la rabaa in wuxuu waayo isagu qof dee kaadidii iyo wixii weysadii jibinaya baa soconayo isaga waxa la rabaa marka wuxuu israaciyo marka labadaasi isaga waajib u tahay wa dukhuulu lwaqti waqtiga soo gelitaankiisa iyo walmuwaalaatu xidhiidhinta weysida la xidhiidhinayo iyaduna waa shardi iyo shardi u tahay lidaa'imi alxadath ninka xadadkiisii daa'imka u ahaa halkaani ku dayno wsala allahu wasalama wbaaraka calaa muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin